xildhibaankan oo ka mid ah baarlamaanka dowladda Kenya islamarkaana lagu magacaabo Aadane Keynan Wehliye ayaa waxaa isagoo ka hadlayay afduubyada ka socda gobolkaasi islamarkaana ay geysanayaan ciidamada laamaha ammaanka ee dowladda Kenya ayaa waxaa ugu horreyn uu ka warbixinayaa sida uu ku dhacay afduubka xildhibaan dhowaan meydkiisa la helay kaas oo uu tilmaamay inay raadinayeen waqti dheer islamarkaana ay xiriiro kala duwan la sameeyeen hay-adaha kala duwan ee dowladda Kenya kuwaas oo uu tilmaamay inaysan ka helin wax jawaab rasmi ah oo ku aadan xildhibaanka iyo halka uu ku dambeeyey ilaa mar dambe lasoo helay isagoo mid ah run ahaantii arrin la yaab lahaa ka jirta halka sidaas ogsoontihiin muddo hadda bil iyo intaa soo biri ayaa la afduubay mudane yuusuf talfiyow oo xildhibaanka laga soo doortay degmada delawad ilaa wakhtigu suuhay meel kastaan tagnay meel kastaan warbixin gaarni xafiis kastoo dowladaan tagnay maxkamadaan tagnay wax sheega waa la waayay maxkamadii waxay soo saartay inay dowladda oo dadka amniga ay baaritaan hagaajiyaan ayna maxkamadda war ku soo celiyaan tii wax rasmi ah weli kama soo bixin marka annagoo weli meel kastaba walbahaarka ku jirno raadinayna yaa habeen shalayna la dhahay meyd baa la keenay cusbitaalka wajeer marka tii meydkii maadaama uu qof si xun loo dili jaraacad badan baan loo geysan ahay waa soo saari waayse inay rasmi ahaan ay muujiso qofku u ahay isagoo hadalkiisa sii watay xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya ay ka dhistay dhulka ay gumaysiga ku haysato ee n f d ayaa waxa uu tilmaamay inaysan marnaba raalli ka ahayn afduubkan sida joogtada ah kaga dhacaya dhulka ay xoogga ku haysato dowladda kenya isagoona arrintan ku eedeeyey inay ka dambeeyaan laamaha amniga ee dowladda kenya marka dadkaa la iska afduubayaa maalin kastaba dad baa la afduubi leh inay tahay mid sharci gafah mid dadweynaha u gafsan adduunkana aan ka jirin ana la ogolaan karin waxaa kaloo nu sheegi inaan amniga waddanka dadka amniga waddanka ay ku lug leeyihiin laakiin dadkaa la iska afduubaya ma yeelayno dadkaan la iska dilaya ma yeelayno kan waa la waayle leh hadalka xildhibaankan ka mid ah baarlamaanka dowladda kenya ee dhulka ay gumaysato ee n f d ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan la helay meydka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda kenya kaas oo muddo dheer geeri iyo nolol toon ah aan lagu haynin